xarumaha caafimaadka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa muddooyinkan dambe ee kusoo badanayay kiisasa caruura la xanuunsan cudurka loo yaqaano jiidka cudurka jiidka ayaa waxa uu ka mid yahay cudurrada sida fudud ku faafo waxaana lagu gartaa qandho qufac badan iyo naqaska oo ku dhaga bukaanka waxaanuu sidoo kale cudurkani ku dhici karaa dadka waaweyn doctor ibraahim cismaan oo ka mid ah dhakhaatiirta degmada beledweyne ayaa warbaahinta ugu waramay cudurkan iyo calaamadihiisa isagoo dhanka kale waalidiinta ugu baaqay in qofkii ay ku arkaan cudurkan ay si deg deg ah ku geeyaan xarumaha caafimaadka maalmahan dambe waxaa jiray xanuun la yidhaahdo xiiq dheer ama wubin kaaf loo yaqaano xanuunkaas oo aad u soo badanayay maalmihii dambe bukaano aad u fara badanna soo gaaraya xarumaha caafimaad ee gobolka hiiraan khaasatan beledweyne xanuunka waa xanuun aad u daran kaas oo inta badan ku dhaco ilmaha yaryarka ah dadka waaweynna wuu ku dhici karaa xanuunkaas oo calaamadihiisa ay ka mid yihiin qandho iyo qufac daran mararka qaarna qaab naqas ahaan uu dareema cunuga inta badan kiisaska hadda waxay ka imaanaan tuulooyinka ku hareereysan magaalada sida majawaaley bacaad buuke bacaad cawmaad iyo dhammaan hareeraha tuulooyinka ku yaalo gobolka hiiraan khaasatan ereyada degmada beledweyne xanuunkaas inta badan kuma baraarugsano bulshada inta badan kuma baraarugsano iyo waxyeelada iyo khatarta uu leeyahay waxaa laga yaabaa in traditional ahaan ay dadka xaafadihii ugu haystaan oo ay daawooyin xaafadaha oo daawo dhireed ay isticmaalaan mararka qaar xarumaha ay soo gaarsiiyaan ilmihii oo aanba waxba laga qaban karin xaalad xun galeen marka bulshada iyo dhammaan dadka ku nool gobolka hiiraan khaasatan degmada beledweyne iyo nawaaxigeeda waxaan u sheegaynaa in qof allaala qofkii lagu arko calaamadahaas qandhada iyo qufacaas jiidmaa in uu yahay wubinkaaf ama waxaa loo yaqaano xiiq dheer ama jiid siba qofka si uu u yaqaano in goobta caafimaad ee ugu dhow si deg deg ah loola soo gaaro caruurta si u helaan daryeel caafimaad